dhibaatooyinka hadda ka taagan ee waxaa weeye inaanaan dad xorriyad la ahayn oo waxaa weeye si fara meesha ku jooga kagana bixi kara inaanaan ahayn weeye inaanaan ahayn dad xoolo ugu dhaqan kara belbeleyti si fara beera uga qodan kara inaanaan ahayn si fara ugu ganacsan kara inaanaan ahayn gargaar dawladeedna ku qaba aanaan ahayn waxaana ubaaahay dad xoolihii laga dhacay oo dad laga laayay aan joogo toban kilomitr dhinacna ugama socon karo marka meel waxaan joognaa aanaan dhinacna waxaa weeye ciidama ay joogaan dawladda dhexe ay joogaan intaaan ku ururtana hadda waxaa soo kordhay hadda maalin hadda laga joogo laba maalmood ya waxaa weeye inaan ka dhexbaxno damcnay oo baabuurkaan la siiyey baabuurkii baan waxaa weeye indeed lacag oo shan iyo soddon kun ah yuu nagu qaaday oo waxaa weeye inaan xaggaa iyo deegaanka aan uga baxnaan damcnay dadkii dhexdaa lagu qabtay oo waxaa weye dhexdaana lagu qabtay halkiibaana nalaga soo celiyey lacagtiina nalooma celinin waxaa weeye maanta yaa magaalo yar oo lagu dhowyaan oo aan waxaa weeye aan u aan u magaalaysanay magaaladii markaan gallayba waxaa weeye nala soo weeraray oo dadkii shacabka ahaa iyo dumarkii lasoo booday marka dad badanna waxaa weeye nabaraa kusoo gaadhay ilaa afar ruux ugu daraabaane qaar gacmaha laga jijabiyey iyo qaar dumar la dardafray waxayteen laga boobayba ibsaal la yidhaahdaa magaalada ibsaal la yidhaahdaa waxaa weeye degmada hawgiikutina baa la yidhaahdaa gobolka hararge